magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa lagu soo gabagabeeyey tobabar ku saabsanaa qooritanka tahriibka sharci darrada iyo sidii bulshada loogu baraarujin lahaa dhibaatada uu leeyahay tahriibka tobabarkan oo socday muddo afar maalmood ayaa waxaa ka qaybgalay xubno ka kala socda laamaha ammaanka maxkamadaha socdaalka jinsiyadaha warbaahinta culimaadudiin nabadoonno iyo dhallinyaro baashe cabdi maxamed oo ka tirsan hay-adda i o m ayaa ka warramaya ahmiyadda tobabarka iyo qodobada diiradda lagu saaray intii uu socday waxa waaye safar dheer u ahaa reality markan runta markii laga hadlo because in brograam laisku dubarido waxaa waaye si qurux badanoo afar maalmood weliba maalinta aan imaanay ilaa oo abaabuleyna lagu dara shan maalmood oo si nabada oo qurux badan noogu dhammaaday alxamdulilah ilaahay mahadle kasoo koob marka labaadna waxa waaye reer boosaaso iyo communitiga nagala soo qayb galeen barnaamijkan ayagana aad u mahadsan yihiin xogtoodana la wadaagay brogramkii wakhtiga sidii loogu talagalay aga qayb qaatay wakhtiga ilaaliyey xog badan iyo information badan nala wadaagay time tableka nala ilaaliyey aadaa ugu mahadsantihi marka koobaad aadaan aga mahad celinaynaa next time insha allah waxaan rajaynaynaa anagoo faraxsan inaan kusoo laaban boosaaso oo aad u jecel waana rajaynaynaa inuusan noqon kii ugu dambeeyey ama brograamka ugu horreeyey inuusan noqon bis ama ugu dambeeyey inuusan noqon wax badan inaan soo laalaaban ayaan rajaynaynaa boosaaso saan hore u sheegnay muhiimad gooniya ayuu brograamkan u lahaa in la wacyigeliyo bulshada ku nool bulsho kastana maanta fikirka iyo qaabdhismeedka maanta meel kasta ay joogaan waxay ku xihan tahay wacyi ay haystaan iyo intuu la egi taliyaha laanta socdaalka ee dekadda magaalada boosaaso cabdicadda ayaa kula dardaarmay xubnaha ka qaybgalay tobabarkan inay bulshada u gudbiyaan waxyaabaha la daray si bulshada ay uga foojignaadaan khataraha tahriibka
waxaa layna ka rabaa innaga maadaama aynu nahay dadka wax la barayo inaynu noqonno dad wixii la geliyey mujtamaca geliya oo sida aad u faa'iidaysateen aad uga faa'iidaysaan shacabkeenna waayo boosaaso waa biriijkii isku xirayey tahriibta waa meeshii ugu dambaysay oo laga ilaalin lahaa tahriibta waxaa looga baxaa meelo kala duwan yurub baa laga aadaa oo waad ogtihiin ciyaalkeennii baa waxaa lagu xiraynayaa guri wadaan waxay marayaan meesha layidhaha libiya halkaasaa yurub ay ka gelayaan waxaa soo gelaya etoobiyaankii oo kala duwan oo intaasoo qabiilah waxay ka baxayaan waa biriijkan waa boosaaso wey waxaa layna ka rabaa guddiyada la sameeyey oo ay macallimiintu ay sameeyeen oo aqoonta ay idingeliyeen inaanay noqon mid halkaas aynu kaga tagno ee mid aynu bulshadana la dhexgalno aynu ku wacyigelinno sidii dadka looga wacyigelin lahaa dhibaatooyinkaas ba'an oo aynu wada aragno baa layna ka rabaa macallimiinta waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waxa weeye waajib calayka allah shukr cala alwaajib waxaan qiyaasayaa sida aad sheegteen ma noqon doono seminaarkani kii ugu horreeyey kii ugu dambeeyena ma noqon doono